إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabelle ayaa maanta waxauu ka badbaaday qarax ay la beegsatay xarakada shabaab almujaahidiin salaad roobdoon ah ayaa maanta barqadii waxaa lagu oogay musallo ku yaalla magaalada kuunyo barrow ee shabeellaha hoose xoogsada dekadda magaalada barbera ayaa waxa ay dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan shirkadda d b wall ee maamusha dekeddaas taas oo dhibaatooyin u geysatay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay qaraxyo ku weerareen xarumo iyo saldhigyo ku yaalla toddoba-iyo tobanka degmo ee ay ka kooban tahay magaalada muqdisho waxaa xalay weerar lagu qaaday falisima ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay isbaarooyin tiro badan oo ciidamada dowladda federaalka u yaalla gobolka shabeellaha dhexe asigoo qiray in dhibaatooyin ay ku hayaan dadka safarka ah kulan u dhexeeyey walaayadda islaamiga ah ee hiiraan iyo jufo ka tirsan beesha cawaadle ayaa ka dhacay gobolka hiiraan kaa oo heshiis lagu gaaray walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa kun iyo toddoba boqol iyo konton qoys raashin hor leh ugu qaybisay deegaanno ka tirsan wilaayada askari ka soo goostay dowladda federaalka ah ayaa isu soo dhiibay walaayadda islaamiga ah ee galguduud intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle ayaa ka badbaaday qarax ay la beegsatay xarakada shabaab almujaahidiin qarax ayaa maanta waxauu ka dhacay deegaanka la yidhahdo beerxaano ee duleedka magaalada beledweyne cali jayta cusmaan oo muddo ka maqnaa furunta dagaalka islamarkaasina ku sugnaa dalka uganda dhowaanna soo noqday ayaa qaraxa waxaa lala egtay kolonyo uu hogaaminayay sarkaal muhiim u ahaa dowladda federaalka ah iyo hirshabeelle iyo shisheeye ah iyo askari ayaa waxaa la xaqiijiyey in halkaa ay ku dhinteen sarkaalka oo miinabaara ah ayaa waxaa lagu magacaabi jiray shariif cabdulle halka sidoo kalena askariga asigana la dhintay la ohan jiray cabdikaafi salaad roobdoon ah ayaa maanta barqadii waxaa lagu oogay musallo ku yaala magaalada kuunyo barrow ee shabeellaha hoose mahad cubayd ayaa warkan faahfaahinaya labada ragco ee salaatul istisqaa ayaa maanta lagu dukaday musallaha sayid maxamed cabdulle xasan oo ku yaala deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose kaasoo ay soo xaadireen boqolaal dad ah
allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
tukashada salaada kadib waxaa la akhriyey khudbada ayadoo intaas kadib uu duceeyey sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ilaahu raxmaddaada noo fur rabbigayo ilaahu raxmaddaada noo fur meel aan joognaba muslimiinta ilaahay u naxariiso dacfiga iyo dulliga ku habsaday ilaahay ka qaad ilaahu dacfiga iyo dulliga muslimiinta ku habsaday ka qaad ilaahu diintooda xaqaa ilaahay u dareensii qiimaheeda iyo inay adduun iyo aakhiraba ku badbaadiyaan ilaahu dareensii ilaahu fakriga iyo colaadda iyo cudurka iyo abaarta iyo kulli ilaahay naga qaad ilaahu naxariistaada noogu soo gurmo rabbigayow ilaahu meel kaleanu cirisana male noo soo gurmo allaahuma laa ilaaha khayruka walaa siwaaka laa ilaaha ila allaah laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwata ila billaah ilaahay awood kale oo koomkan maamusho wax ka bixisahay ma jirto taada mooyaane albaab kaloo la garaaca ma jiro laa ilaaha macnahaasba weye albaab kaloo la garaaca ma jiro kaaga maahan meel kaloo loo ciirsada ma jirta adiga maahan ilaahay uu noo soo gurmo rabbi naxariistaada noogu soo gurmo ilaahay uu noo naxariiso allahuma asqina alghaytha walaa tajcalnaa min alqaanidiin allahuma asqina alghaytha walaa tajcalnaa min alqaanidiin allahuma asqina ghaythan mugiithan hanii'an marii'an mariica saaxan caaman gadaqan dabaqan mujalilan daa'iman ilaa yowm iddiin sali allahuma calaa nabiyina maxamedin wala alihi
meelo badan oo ka mid ah soomaaliya ayaa weli roobab aysan ka diin waxaana alle ka baryaynaa inuu innaga iyo deegaanadaas kaleba na soo qaboojiyo xogstada dekadda berbera ayaa waxa ay dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan shirkadda d b wall ee maamusha dekedda taa oo dhibaatooyin u geysatay waxay sheegeen marka shaqada ay soo gelayaan in si aad ah loo bahdilo islamarkaasina culays xoog le la saaro waxay sheegeen in had weliba albaab la odhanayo ka soo gala arrinkaasna uusan macquul ahayn xogstada dekadda berbera ayaa waxay dhigeen dibadbax ay arrinkaa ku sheegayaan dadkayaga halkaa taagan waxaa halkaana taagan d b wol waxay nagu yidhaahdeen ilinkan ka soo gala waanu ka soo gallay waxay yidhahdeen wareegoo kaa taga waanu tagnay waxay yidhaahdeen waxaa bacaysaan sagaalka waanu fadhiisannay waxay yidhahdeen farfadhiista awr baa la tutuyaa reer nasaaraadee ee qof bilaaadlama wax fadhiiso waxay nagu yidhaahdeen soo gala meesha halkan hore ee dhirta hore ayay dhahaan fadhiista annagoo quruqmaalkii gobolka saaxil ee ka xoogsan jira dekadda berbera iyagoo marka halkaa kayugaan ka dareerno mid labaadna geliya oonu saacado u taagnaano taasoo ay saakana noo samaysteen xero yar oo lagu hareeyo sida xoolaa ama looda oo kale loodaa la hareeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen xarumo iyo saldhigyo ku yaala toddobiyo tobanka degmo oo ay ka kooban tahay magaalada muqdisho warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir waxaa xalay si weyn magaalada muqdisho looga dareemay dhawaaqa qarxiyo saf ballaaran ah oo lala beegsaday degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka banaadir iyo sidoo kale saldhigyo ciidan iyo guryo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxaan soo gudbin doonaa goobaha ay xalay beegsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho jugta qaraxyo xoogan ayaa xalafiidkii laga maqlay inta badan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka banaadir salaadii maqrib ka hor xilligii afarka ah ayaa qaraxyo lagu weeraray saldhigyo iyo xarumo ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa nabad sugidda ilaa toddoba-iyo tobanka degmo ee uu ka kooban yahay gobolka banaadir ayaa qaraxyadu gilgileen habeenkii xalay waxaana lala beegsaday xarumo degmo saldhigyo ciidan bara koontarool iyo sidoo kale guryo ay degan yihiin mas-uuliyiin iyo saraakiil kow degmada cabdilcasiis waxaa qarax lagu weeraray guriga guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka banaadir ninka lagu magacaabo yuusuf madaale uu ka degan yahay labo degmada hodan waxaa qarax lala beegsaday guriga senatar yuusuf maxamuud dufle oo ka tirsan golaha aqalka sare ee dowladda federaalka saddex degmada shibis waxaa qarax lala beegsaday xarunta nabad sugidda halka loo yaqaano habar khadiija oo xilligaas ay ku sugnaayeen saraakiisha ugu sarsaraysa sirdoonka dowladda federaalka afar degmada xamar jajab waxaa qarax lagu weeraray goobar kulan ah oo ciidamo ka tirsan dharcadda dowladda federaalka ay ku sugnaayeen shan degmada yaaqshiid waxaa qarax lala beegsaday xarunta maamulka dowladda federaalka waxaana xilliga uu qarxanu dhacayay ku sugnaa saldhigga askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka lix degmada kaxda waxaa qarax lagu weeraray xarunta maamulka dowladda federaalka ay halkaas ku leeyihiin toddoba degmada kaaraan waxaa qarax lagu weeraray xarunta maamulka dowladda federaalka ee degmada kaaraan sideed degmada hiliwaay waxaa qarax lagu weeraray xarunta maamulka dowladda federaalka halkaas ay ku leeyihiin sagaal degmada dayneele waxaa qarax lagu weeraray saldhigga booliiska dowladda federaalka toban degmada howlwadaag waxaa qarax lagu weeraray saldhigga booliiska ee dowladda federaalka kow iyo toban degmada wardhiigley waxaa qarax lagu weeraray saldhigga booliiska dowladda federaalka labaiyo toban degmada wadajir waxaa qarax lala beegsaday saldhigga booliiska ee dowladda federaalka saddex-iyo toban dharkeenley waxaa qarax lagu weeraray saldhigga dowladda federaalka ay sidaas oo kale degmadaas ku leeyihiin afar iyo toban degmada waaberi waxaa qarax lagu weeraray guriga ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii farmaajo ninka lagu magacaabo xasan cali kayre shan iyo toban degmada boondheere waxaa qarax lagula beegsaday bar kulan oo isugu yimaadeen ciidamo ka tirsan b s ta ama dharcadda dowladda federaalka lix iyo toban degmada xamarweyne waxaa qarax lala beegsaday bar koontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka toddoba-iyo toban degmada shangaani waxaa qarax lagu weeraray xarunta wasaaradda gaadiidka ee degmadaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dhammaan weeraradii xalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho balse lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weeraradii xala gelgelay xarumaha dowladda federaalka ee magaalada muqdisho shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay degmada dayneyleh ee magaalada muqdisho ka fuliyeen howlgal gaar ah kaas oo lagu dilay cali maxamuud cali oo ku magac dheeray batuulo wuxuuna ka mid ahaa saraakiisha gacanta ku haysta xabsiga dhexe ee dowladda federaalka halkaas oo lagu tacdiibiyo dadka muslimiinta ah sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala howlgalla ka fuliyey gobollada jubbooyinka iyo baayi haddii aynu ku horreyno dhanka jubbooyinka ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xare ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenyaatiga ciidamadan kenyaatiga ah ee xala weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen deegaanka goofgaduud buurey ee dhaca duleedka magaalada baydhabo faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha soo gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray inta uu la egyahay askari ka soo goostay dowladda federaalka ayaa waxa uu isu soo dhiibay walaayadda islaamiga ah ee galguduud maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka askarigan ayaa ka soo goostay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud isagoona isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee galgaduud waraysi uu bixiyey askarigan ayuu ku sheegay ugu horeyn qaabka uu u galay anigu waxaa la yidhaha nuurdaahir axmed jaamac waxaan ka imid dhuusamareeb ridalan ka tirsanaa waana kasoo tooba keena walaxa la ii ballan qaaday shan boqol doolar camala la ii ballan qaadoo la ii yiri waa ku shaqay hee ku imaaw markaa xagga tegana ballanqaadkii dhan waa iiga baxeenoo meel dad ilma ku xariisan yihiin igula xareeyay marka marka mi igula xareeyeenna saan uga soo baxsalahayaan filankeed gala anuguna kadib wuxuu baaq u diray askarta ku sugan safka dowladda federaalka wuxuuna ugu baaqay inay isaga soo tagaan anigu waxyaabaha aan ku soo arka waxay ahayd xumaanta dhan xilliga salaada loogu talagalay oo la la rabay wakhtiga salaada in salaada la aado ayay waxay aadayaan ayuu ku xumaato iyo balaayo iyo qaad iyo muqaadiraad ay u fadhiisayaan iyo heyso iyo munkar marka saas daraaddeeda marka inaysan diinta shaqa iyo shuqul ku lahayn ay dadka diinta ka duufayaan marka arkana waa saas darteedan waa soo tegay ilaahay uga tooba keena ilaahay dartiisan uga tooba keena ilaahayna iguma celisho walaayadu si wanaagsana iisoo dhoweeday alxamdulilah ilaahayaana ku mahadsan waxaa leeyahay ninkii waanada iyo maqlaa ama warkaiyo maqlaa si allaysu uga soo faka karaha uga soo fakado gaalada ma ahan marka ugu horreysa askarta dowladda federaalka ay isku soo dhiibaan maamulada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay u adkeysan waayeen weerarada cagmarinta ah oo ay ku qaadayaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab maamulka hirshabelle ayaa waxa uu ka hadlay isbaarooyin tiro badan oo ciidamada dowladda federaalka u yaalla gobolka shabeellaha dhexe asiga oo qiray in dhibaatooyin ay ku hayaan dadka safarka ah iyadoo ay soo tarayaan isbaarooyinka dowladda federaalka u yaalla gobolka shabeellaha dhexe ee dadka shacabka ah dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan sida dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale iyo arrimo kale ayaa isbaarooyinkaasi waxaa shalay ka hadlay madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe waxa uu sheegay in isbaarooyinku ay u yaalaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo xiran buu yidhi darajooyinkii dowladdu ay siisay islamarkaana wato hubkeedii iyo labiskeedii isbaarada la dhigto deegaanada hirshabeelle yay u taalla yaasa dhigtaa isweydiin mudan waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo dhibka lagu haayo ummadda safarka iyo bulshaweynta hirshabeelle waxa ku haayo waa ciidamada milatariga qayb ka mid a waxay wataan dareeskii dowladda waxay xiran yihiin darajada dowladda siisay waxay wataan gaadiidkii dagaalka ee dowladdu ay siisay garaamay qaataan mushaaray qaataan ummaddana jidka ay u taagan yihiin oo safarkii ay dhibayaan ciidamadii magacoodii ay ku dheelayaan dowladnimadii ay ku dheelayaan statkiina waa suurad xumeeyeen oo isbaaraa taallo hirshabeella la leeyay maamulka hirshabeelle qudhiisa waxa uu yaalla isbaarooyin uu dadka lacaga kaga qaato laakiinse madaxweynaha hirshabeelle waxa uu u ekaysiinayaa in isbaarooyinkiisu asagu ay sharci yihiin ciidamada isbaarada u taal ayaa waxa ay gardarro u arkaan in cali guudlaawe isbaarada asiga u taal uu sharci ku tilmaamo kuwoodana gardarro ku tilmaamo waxaan rabaa inaan u caddeeyo ummadda ku nool hirshabeelle qofna uma taallo shacaba qabiilna uma taallo maamulka hirshabeelle heer gobol iyo heer degmana meelay taallo ma jirto laba-iyo tobanka degmo ee xurah ee hadda la joogo degmo ay isbaara taallo ma jirto ee maamul ama heer gobol ama heer degmo ay u taallo dowlad goboleedka hirshabeellena wasaaradda maaliyadda ayaa laba kastam waxay u taallaa laba meelood tubta xeebta marto ceelcadday u taallaa tubta laamigaana balcaday taallaa wasaaradda maaliyadda ayaana canshuur qaado waana mid dastuuri oo xaq loo leeyahay stateku inuu qaado oo xaq uu leeyahay caliguudlaawe waxa uu sheegayaa in madaxda dowladda federaalka ah uu kala hadlay isbaarooyinka u yaalla ciidamadeeda laakiin arrinka cid tilaab ka qaaday amaba wax ka qabatay aanay jirin waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto isbaarooyinka milatarigan madaxdoodii waa kala hadalnay dhibaatada ay iyo jagbooyintayada ay dhigayaan iyo jidgooyada ay dhigayaan madaxda ciidamada qalabka sida waa kala hadalnay waxaan dhahnay dhibkaanay ku haayaan ummadee wax laga qabto ee wax laga qabtana ilaa haddeed ma jiraanoo dhibaatadii weli way jirtaa waxaan rabaa marka inaan caddeeyo ummadda hirshabeelle ciday isbaara u taallo oo bulsho weynta ka mida haba yaraatee ma jirto waxay u taallaa isbaaradu booliisku uma taallo nabad sugidda uma taallo shacabna uma taallo milatariga qaar ka midahay u taallaa wasaaradda gaashaandhigay hoos tagaan madaxda qarankana waxaa laga rabaa nabarka in la salsalaaxo kuma daawooye in la dilaaciyo ku daawoobaahe isbaarada cid ay u taallo foolka fartaa laga saaro hebel iyo hebel ay u taal in la yidhaahdo sharciga la horgeeyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan isagoo ku sugnaa degmada aadan yabaan xilligaana cali guudlaawe uu garab taagnaa waxa uu ka hadlaya arrimaha isbaarooyinka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in isbaarooyinka dadka deegaanku ay iska qaadaan waxaa la isweydiinayaa sida kuwa dhibanayaasha ahi ay burcadda qoryaha haysata ee hubaysan ee dowladdiisa ka tirsan wax uga qaba karaan cali guudlaawe oo u arkay in xasan sheekh maxamuud uu ku dhega hadlayo ayaa shalay warkan la xiriiray in isbaarooyinku ciidamada dowladda federaalka u yaalaan waxauu ka sheegay kulan golaha wasiirada hirshabelle ay ku yeesheen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xasan sheekh maxamuud ayaa horey waxa uu sheegay in uu si buuxda ula dagaalamayo isbaarooyinka laakiinse warkiisii dhowaan uu aadan yabaal ka sheegay ayaa ka duwanaa kii hore waxaana halkii asigu ay ahayd in isbaarooyinka uu tilaabo ka qaado uu arrinka u soo leexiyey dadka shacabka oo uu sheegay in loo baahan ya in iyagu iska dulqaadaan taana waxaa loo arkay inuu doonayo in isbaarooyinku sii yaallaan ama inuu u taag waayey ciidamada isbaarooyinku u yaallaan kuwa oo diyaar u ah in ay dagaal adag la galaan ciddii burcadnimadooda ka hor timaada ciidamada isbaarooyinka dhigtaa markii aad la kulanto waxay ku sheegayaan in laga soo bilaabo madaxweynaha iyo xubnaha kale ee ka hooseeya gebigood ay yihiin burcad isbaaristayaale oo ay lacago badan qaataan sida kuwa eeraboorada iyo dekadaha ka soo xarooda iyo kuwa hay-adaha shisheeye ay bixiyaan waxa oo idilna ay jeebkooda ku shuftaan iyaguna ay jidka isbaaro dhiganayaan waxaanay ku sheegayaan in dowladda oo dhan ay burcad tahay kulan u dhexeeyey walaayadda islaamiga ee hiiraan iyo jufo ka tirsan beesha xawaadle ayaa waxa uu ka dhacay gobolka hiiraan kaa oo heshiis lagu gaaray maxamed daahir ayaa faahfaahinaya degmada buu'a qable ee wilaayada hiiraan waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan u dhexeeyey wilaayada hiiraan iyo jufada gaalible xasan ee beesha agoon cabdalle ee qabiilka xawaadle waxaana ay labada dhinac gaareen heshiis buuxa oo ugu dambayntii laga soo saaray bayaan bayaanka qodobadiisa waxaa ka mid ahaa wilaayada iyo jufada ayaa isla qaatay sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka waxay jufadan si buuxda u qaadatay inay la shaqayso mujaahidiinta iyagoo ballan qaaday in deegaanada ay degaan aanan lagu dhibaatayn doonin mujaahidiinta waxa ay iska fogeeyeen dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka qodobada kale ee ku xusnaa bayaanka waxaa ka mid ahaa waxaan qaadanay in aan dadkeenna ka reebno ku biiritaanka cadowga allaah si uuna wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay toddoba waxaan wilaayada kula ballanay in aan ciidankeenna iyo hubkeenna ka saarno furimaha cadowga allaah annagoo beri ka ah ciddii diidda warkeenna sideed wilaayada waxay nagu wareejisay dadkii maxaabiista ahaa ee wilaayada gacanteeda ku jiray sagaal ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee hawaadle in aysan ku kadsoomin dagaalka shareeca la dirirka ah ee ay gaalada ka wado dhulka shareecada allaah lagu maamulo odayaal matalaya jufada gaalible xasan oo ka tegay deegaanada ay jufada ka degto gobolka hiiraan ayaa goobta ka hadlay iyagoo ballan qaaday in ay fulinayaan oo ay ku dhaqmayaan ballamaha ay kala qaateen iyaga iyo wilaayada hiiraan reer gaaliblene shareecada islaamka wada qaataan kuna wada noolaadaan kuna dhaqmaan kuna gar istaagaan walaayada islaamiga kuna nabad galaan ay ku badbaadaan waxa maanta jirane ee beri ay ka noqdaan walaayadana waa ku heshiinay waana layga aqbalay annagu waa aqbalay inaan walaayada la shaqeeyo shareecada islaamka la garab taagnaado anaga nafteyda iyo nafta beesha xasan agoon oon wakiilka ka nahay oona soo dirsatay oona tegi doona dalkeeda iyo dadkeeda iyo dunyadeeda iyo maalkeeda inay muxuuaha ku nabad gasho kuna istaagto waa waxaana muxuuaha iskugu nimiday walaayadana ku heshiinay waxa socdan aan beri ka noqonno ugu dambayntii waxaa kulanka ka hadlay oo soo gebagabeeyey waaliga hiiraan oo beesha u jeediyey kelimad aad u dheer oo u badnayd dardaaran isagoo ku adkeeyey in heshiiska iyo ballanta ay dhankooda ka fuliyaan ballankaa aan galna fulin buu rabaa ballanka aan galna agtiina suu ku yahay waxaa idinla ballamay dad walaalihiina oo waxay idinka doonayeen oo gaar aysan jirin awalba aad isku diinahaydeen oo idinla war diintaan ilaahay aan isku garabsanno war diintaan ilaahay aan ku wada jirno war ayada aan ku wada noolaanno haddii diinta ilaahay ku dheganaanteeda dhib noogu imaado yaa lagu eedaya annagoo diinta ilaahay ku dhegan oo haysanno haddii dhib uu noogu imaado maanaa igu eedaysa mise haddaan kugu eedaya haddaan ku barwaaqownana yaa lagu mahadinaya ilaahay baa lagu mahadinaya diinta ilaahay aan ku wada dheganaanno haddaan culays iyo raran marnay iyo meel kulul diinteenni baan ku dheganna so sax ma aha hadduu roob noogu dhex da-ana diinteenni baan ku dheganna ballanka aan isla galnay oo adinkii wilaayadiinna maanta a wada gasheen waa ballan diimeed waa ballan hadhow ilaahay adinkanu idin weydiin doono annagana weydiin doono si kastaba ha ahaatee meelo badan oo ka tirsan wilaayada hiiraan waxaa ka dhaqan galay heshiisyo ay horey u gaareen wilaayada hiiraan iyo jufooyin ka tirsan beesha xawaadle wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa kun iyo toddoba boqol iyo konton qoys waxay u qaybisay raashin hor leh cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa kun toddoba boqol iyo konton qoys raashin qaybin ugu sameysay deegaanada ka tirsan gobolka goobaha wax lagu qaybiyeyna waxaa ka mid ah deegaanka farsooley oo hoostaga degmada toorotoro oo qoysas gaaraya toddoba boqol oo danyar ah wax loogu qaybiyey waana kuwan iyaga oo ka hadlaya wixii la siiyey magacayga waa musamil ibraahim aadan axmed waxaan joogaa deegaanka farsooley sida deeq oo afurina ay isbixinayaan wilaayada islaamka ilaahay kor ha ka yeelo raashin isugu jira oo kala tiibaa oo aan ku faraxnay qalbigeenna islaamka dhan uu ku farxay afur wanaagsan oo isugu jira saliid caanaboore timir bariis bur iyo sokor alxamdulilah oo haafhaafa iyo laba saliida iyo laba caanaboora gasacya oo min boqol garaama alxamdulilah muslimiinta ilaahay inuu kor ka yeelo waxaan joognaa farsoole waxaa la iisiiya laba caag sariir ah laba caanaboor ah sideed kiil oo timir ah xaaf bur ah xaaf fariis ah xaaf sokor ah meesha aan joogo farsoole raashiinka waxaa la iisiiya loor bur loor bariid loor sokor soon timir lama caanaboore oo gasac ah lama saliid ah aa la iisiiya muslimiinta ilaahay kor ha ka dhigo gaalada alhajibiya cabdulla nuurow shaman meesha aan joogana farsooley waay haaf sokor ah haaf oo bariis ah haaf oo bur ah lama aanaboole ah lama saddexla sariir odoo ah suldaanka beesha garre ayaa ka mahad celiyey raashin qaybinta loo sameeyey dadka danyarta ah ee ku nool deegaanka farsooley iyo deegaanada hoos yimaada nidaamka kan ebadkeed malka aran nidaamka nidaam sharciyeysan ay nidaam dowladeed ay alxamdulilah dowladdii oo shabaab duuraa kashirtaa lankiin lehay shabaab dowlad kaamila inay tahay ase caddaata ay ogaateen dowladdan calhanu koryeele dowlad urud ay waay ilaahay ilaahay ilaahay ay hamar unfurnay alhanu yeele ilaa baraga dhexe ilaa meelun unfurnay alhanu yeele dowladdan hogaagatay alhanu yeele degmada kurtunwaarey waxay ka mid tahay goobaha dadka danyarta ah raashiinka loogu qaybiyey shan boqol oo qoys ayaana raashiinka la gaarsiiyey maanta waxaa deeq ah raashin ilaahayna soo gaarsiiyey walaayada islaamka nooga soo deeqday xaaf bur ah xaaf bariis ah xaaf sonkor ah kartuun oo timir ah laba gasac caanu boolbir ah iyo laba caag oo saliid ah intaas ayaa deeq ah walaayada islaamkana soo gaarsiday oo hadda kurtuwaarey oo nalaga siiyey oo gacantayda ku jirto waxay walaayada islaamka noo keentay raashiin mucaawana ah oo aad u tayaysan raashiinkaasoo ka kooban haaf bur ah haaf sokor ah haaf bariis ah laba oo caanabooro ah iyo laba caag oo saliid ah iyo kartoon timir ah falilaahi alxamdu walaayada islaamka waxaan ilaahay ugu baryaynaa cadowgooda ilaahay ka qabto nasri guul ilaahay siiyo laba saddexda saliid ah iyo laba gasac caanabooro iyo kaartoon timir ah iyo saddex haafo raashiin deegaanka alfuutow waa deegaan hoostaga degmada kurtunwaarey waxaana wax loogu qaybiyey dad danyar ah raashiin gaaraya shan boqol iyo konton qoys alafuuto waan joognaa raashinka laba oo aag saliid ah laba gada aanabooro ah kartuun timir ah haaf bariis ah haaf bur ah haaf sokor ah xasan yaro waaye meeshaan joogo alafuuta waxaa lii siiyey saliid caanabuuro timir bur bariis sokor laigu siiyey tuulada alafuutow ayaan joognaa raashiwan baa lanoo qeybiyey laba aagoo saliid ah laba gas caanabooro ah iyo kartuun oo timir ah loor bariis ah loor sokor ah loor oo bur ah waa maasantihiin ulamaada khayr allah siya si nidaama waana noo qaybiyey calaa qoys waxaa la siiyey haaf bur ah haaf bariis ah haaf sokor ah kartoon timir ah laba daasad oo caanabooro ah iyo laba saddexle oo saliid ah mashruucan qeyriga ah ayaa walaayada maalmihii lasoo dhaafay ka waday gobolka shabeellada hoose
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa